إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan askarta maamulka puntland ayaa saddex qof ku dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal argagax leh kadib markii dabaq laga soo tuuray gabar la kufsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho dab xooggan ayaa ka kacay tiro guryo ah oo ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho mas-uul ka tirsanaa maamulka jubbaland oo dhowaan lagu dilay magaalada kismaayo ayaa lagu eedeeyey inuu xoog ku haystay guryo ay dad leeyihiin toban haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjabiyey maxadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa ku yaala deegaanka kunyabarrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axad ah taariikhda hijirkana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan askarta maamulka puntland ayaa saddex qof ku dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya saddex qof ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo oo maamulka puntland uu ka taliyo ka gadaal markii ay dil u geysteen ciidamada maamulkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa waxa uu dilay nin ganacsado ah kadibna ciidamo goobta joogay ayaa waxay isku dayeen inay qabtaan israsaasayn halkaasi ka bilaabatayna waxa ay sababtay in laba qof oo kale ay dhintaan mid kalena uu dhaawacmo cabdiladiif sanyare oo ah gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa waxa uu sheegayaa in ninkii dilay ganacsadaha uu labada qof oo kalena asigu dilay oo rasaastii uu soo furay ay haleeshay sarkaalka dilka geystay ayaa baxsaday laakiinse maamulka puntland waxa uu sheegayaa in uu ku raajoogo kormeero saddexaad yaasiin maxamed maxamuud cabdulle yaasiin huwaalde loo yaqaano oo ka tirsan ciidanka daraawiishta ah ayaa nin shacab ah oo ganacsado ah oo magaalada degan oo leeda cabdulaahi daahir aadan wuxuu ku dilay meeshii uu ganacsi oo u lahaa oo meel shidaala oo booliiska qaybta booliiska ku dhow ciidamada booliisku qaybta jooga ayaa ninkii inay qabtaan damcay oo xabada ku riday xabado kaleu soo furay waxaa xabadihii ku dhaceen saddex qof oo kale laba qof waa dhinteen oo laba nin oo kale ah oo bas saaraa gaari bas ahoo meesha marayay gaadiidka dadweynaha ah nina dhaawac culus baanu ku ognahay sida riboodka qaybta booliisku hadda ayna siisay marka koobaad waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii inaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaa dhintay gebi ahaantoodba dadkoodii iyo eheladoodiina samir iyo imaan allah ka siiyo arrinta labaad waxa weeye ninkii gacan kudhiglaha ahaa waa la daba socdaa mana ka foga hadda ciidamada aan laga dabadiray meelaha ay hadda sidaan warbixinta ku helayno marna inuu gacanta ciidamada galo baanu rajaynaynaa cadaaladana la hor keeno meelaha ay ka taliyaan maamulada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya waxaa ka dhaca dilal ka dhan ah dadka shacabka ah iyadoo sidoo kalena laga boobo hantidii ay leeyihiin waxaana dilalkaas badankood ku lug leh ciidamada maamuladaas waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal argagax leh kadib markii dabaq laga soo tuuray gabar la kufsaday magaalada muqdisho waxaa maalin ka hor ka dhacay arrin naxdin leh kaas oo hadalhayn badan dhaliyey gabar lagu magacaabo xamdi maxamed faarax ayaa fal kufsi iyo dil ah loogu geystay degmada waaberi ee magaalada muqdisho gabadhan oo ka mid aheed ardadii sanadkan ka qalinjabisay dugsiga sare ayaa waxaa kufsi wadareed u geystay koox dhallinyaro ah oo ku ballansaday guri ku yaala degmada waaberi iyagoona intaasi kadib ka soo tuuray dabaq lix biyaano ah gabadha la dilay habaryarteed ayaa ka warantay markii ugu dambeysay xamdi maxamed faarax innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun unbaan leenahay waa musiibo nagu dhacday kuna dhacday gabadhaas ardayadda aheyd shalay afar saac ayaa inta iskula quraacannay bannaankana aan aaday aniga magaalada dad xanuunsan aan soo booqanayay haddaan s- markiina waxay tir ayeeyaan dhar ka soo dhaqaa ay u baxday haddee qofaan ama bixid ku ogeyn ama meel inay aada aan ku ogeynna ma aysan ahayn markii aan imidna ayadoo maqana imid geerideeda ayaana iigu xigtay xamdi waxay ahayd gabar ardayada muddo wax baranaysa oo taqaanaa inta sanadugsiyeed laga soo maro sanadugsiyeedka hadda ugu dambeydana soo qaadatay waxaan helnay ilaa hadda hoteelka un laga soo tuuray oo lagu maqan yahay dembi baarisa waxbaan baarayna unbay ku haayaan laakiin waxaa naga hadda aan xogoon helnay ilaa hadda ma jirto sidoo kale abtigeed ayaa ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay dilkeeda gabadhan shalay gurigan hadda aan joogno ayuu waagu ugu baryey dooradii waqtiyadaasi ka baxday kadibna xalay annagoo wax waraana ka haynin oon u malaynayno sacaadiina u maqan tahay ayaa lagu soo wargeliyey familka hooyadeed weliba taleefonkeedu baadii jirta la wacalweeriyey gabadhaadoo meeda isbitaal madiinu yaallaa gabadha sidaan tuumayno waa la kufsaday kadibna dabaq dheer oo lix biyaan toddoba biyaan lagu qiyaasay oo ku yaalla een, degmada waa beri xaafadda maaj agaarka tareebiyaana laga soo tuuray Een, kufsin waa loo geystay sida caddeeyeen dhakhaatiirtii baaritaanka ku samaysay sida xogta hadda aan ku helnay oo ragga hadda howshaasi ku daba jira ilaa laba nin ayaa la xaqiijiyey inay kufsiga ku lug lahayn laakiin lama oga waa suurtagal inay ka bataan dad badan ayaa- ayaase loo xiray kiiskaas oo dumar iyo rag bay ku jiraan laakiin ilaaha ogsid wax u dhaceen laakiin musiibadaasaa gobadha ku dhacday in la kufsadaa la xaqiijiyey kadibna dabaqa laga soo tuuray ma garan karno dabaqa iyadoo dhimatay in lasoo tuuray iyo in iyadoo nool lasoo tuuray kadib dhulkay ku dhimatay laakiin meydkeeda un baan annaga u tagnay isbitaalka madiina ka soo qaadanay gabadha dabcan waa la shirqoolay siday noqotaba waayo gabadha meesha ma tegi jirin shaqana kuma lahayn halkan daniile ku nooleed ugu yaraan dad isgaranayaan unbaa meesha geeyey amba rag ha ahaado amba dumar ha ahaado gabadha qaab shirqoola meesha lagu geeyey sidaas ayaana lagu dilay kufsiga ayaa joogto ka ah goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana bilo ka hor magaalada gaalkacyo lagu kufsaday gabar yar taas oo markii dambe dab la qabadsiiyey magaalada muqdisho iyo magaalooyinka la midka ah ay joogaan shisheeyaha ayaa waxaa marar badan ka dhacda in gabdho iyo wiilal ay isku ballansadaan guryaha ku yaala xaafadaha taasoo ka hor imaanaysa shareecada islaamka sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya mahad cubeyd cali wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa deegaanka garasbaaley ee duleedka muqdisho waxa ay ku khaarajiyeen saciid oo ka mid ahaa saraakiisha booliska ee dowladda federaalka meydka sargaalka ayaa waxaa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dowladda farmaajo oo halkaasi goor dambe soo gaaray waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in ciidanka ay sameeyeen baaritaanno aan wax natiijo ah ka dhalan kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana la sheegay in sargaalka la dilay uu ka mid ahaa tiro saraakiil ah oo ay aada uga cabanayeen dadka deegaanka garasbaaley ee duleedka muqdisho magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa ka dhaca howlgallo isugu jira dilal qorshaysan qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka ee la shaqaysa dab xooggan ayaa ka kacay tiro guryo ah oo ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaare hantiyadeed oo gaaray guryo ay lahaayeen dad shacab ah dabkan ayaa waxa uu si gaara kaga kacay xaafadda tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana uu gebi ahaanba gubay guryo aad u badan kuwaas oo ahaa jiingado ay degganaayeen dad danyar ah goobjoogayaal soo gaaray goobta ayaa sheegay in dabku uu ka kacay koronto ka dhalatay mid ka mida guryaha gubtay kaasoo ugu dambayntii ku fiday xaafado kale oo ka agdhowaa qaar ka mid ah dadkii lahaa guryaha gubtay ayaa saxaafadda uga warramay intaay la eg tahay khasaaraha soo gaaray dhulkaan sii lii sheegay korantaa dab- korantaa kacdaa la yidhaahday aniga gadaalan ka imid hadda shan guri iyo dariskii aniga waa gubanay nafta iyo wax laga badbaadsaday ninba dharka u gashanaa keliya laga badbaaday wax kada ka badbaada ma leh marka alxamdulilah hadda nafta waa nagu badbaaday hadda xalka wax intaas waa alxamdulilah ilmaha nabad qabaan dadka hadda nabad qabaan hadda naf geri liidama sheegin waa fiican sida kale wax dhinta hadda ma leh hadda hantidii iyo meesha ku baabaayo guryaha ku baabaa maahan sida kale oo keenay guriga dadka saaran yihiin waa la kor saaran yahay cadda carraa kor saaran wixii meeshaan yaal carraa la kor saaran wax laga sheegi karo male ma wax badbaada male ninba wax u gashan dharkii u gashanaaye ilmihii wixii dusku maqnaa aa ka badbaada wax kale male naftaa laga badbaadiyey inuu isagu gashanaa nama guriga waa gubtay maanta dab baa gaaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniguna waa maqnaa waxuma badbaadsan nin dhintay baan aaday oo walaalkay ah yaa istaalkaan ku dhintay halkaasaan saaka u kallahay bacdi gurigii waa gubanayaayey baa la yidhi soo roli wixii oo bas beelay yaanu nimid alxamdulilahi rabbilcaalamiin khasaaro weyn baana gaartay naf man dhicin laakiin khasaaro weyn baana gaartay guryo badan baa gutay guryahooda waa gubteen alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax alaaba uga la badbaadsay waa jiraan dariska wax badbaadshay dadka bannaan ka yimid cagaf baa korontada jartay goor dambe dabku wuxuu ka bilowday koronto ay leedahay guri bay ka bilowday dabku saas u kacay naguna waa maqnaa saddex leyn oo guryaha baaba'day dabkan ka kacay xaafadda tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa geesay waxyeello aad u badan iyadoona ay gubteen guryo dhowr ah oo ay degganaayeen dad danyar ah laakiin ma jiraan wax khasaare nafeed ah uu sababay dabkan ka kacay xaafadda tarabuunka mas-uul ka tirsanaa maamulka jubbaland oo dhowaan lagu dilay magaalada kismaayo ayaa lagu eedeeyey inuu xoog ku haystay guryo ay dad leeyihiin warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir cabdiweli maxamed guuleed oo ka mid a siyaasiyiinta ku dhaqan qurbaha balse ka mid a bulshada magaalada kismaayo ayaa daalac u raacday shaafi raabi oo ahaa mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo dhowaan lagu dilay istishaadiyo ka dhacday kismaayo guuleed ayaa sheegay in shaafi oo uu xoog uga qaatay guri uu isagu lahaa kuna wareejiyey hay-ad laga leeyahay dalka norway oo lagu magacaabo n r c walayaal dhulkaasi waa dhulna anigu aan leeyahay muddo badanna walaalkeen waan ka wada hadalnay dhulkaasi waxaa la bixiyey kunsaaoqoieeaniyolabadii waxaana la siiyey muwaadinka soomaaliyeed oo layidhaahdo yuusuf xasan axmed waxa uu ku yaalaa xaafadda farjane ee magaalada kismaayo waaxda waamo ayuu ku yaalaa dhulkaasi waxaan ka gatay anigu k ayaan ka gatay waxaana markhaati ka ahaa rag aada u culculus oo halkan magacyadooda aan ku sheegi doono dhulkaas markii la gadanayay oo ka mid yahay qoraaga weyn ee caanka ah ee daajaa waxaan ku kulmay ani asaga hoteelka dayaxa magaalada muqdisho ku yaala waxaan u sheegay dhulkaasi muddo badan markii horta dhulka markii niman askara ayaa degay marraba inaan taarikhda aada ugu fogaado askarta ayuu lix boqol oo dollar oo maaragtay teenda ka samaystay uu siiyey oo anigu aan u diiday cabdiwalhaan aan u diiday intay weydiiyeen kadibna asna way caddeeya waxaan hayaa recordingkiisii waxaan ku kulnay hotel dayax waxaana ka duubay video videoga macnaha cod ayaan ka duubay codkii oo dhammaystirana waan hayaa wuxuuna isku haya keen dhulka waxaan kugu bedelayaa dhul waxaan ku siinayaa lacag anigu waan ka diiday sababta waxaa waaye marka hore ayaa waxaan ahi dhulkan ha dhisan walaalo oo nin waxaa wakiil u ahaa oo dhisaya layidhaahdo faratol muddo aada u badan ayaa ninkaas dagaalnay dagaal badan baana dhex maray qasa ayuun ku dhisay marka dhulkaasna ilaa iyo two thousand waxaa la dhisay march ayaa la dhameeyey two thousand fifteenka ayuu dhisay waxaana isla markii soo degay hay-ad ayaa soo degtay hay-adaasna waxay bil walba bixinaysay laba kun iyo shan boqol oo dollar ayay bixinaysay waxaan u malaynayaa lacagtii uu ku dhisay already inuu lacagtii uu maaragtay already laga helay ayaan jeclahay markii hore waxaan u sheegaya carruurta agoonta in loo sheegay dhulkaas aniguna aan leeyahay jimcadii lasoo dhaafay ayaa khaliif rabbi lagu aasay magaalada kismaayo waxaana goobtii aaska soo xaadiray dad badan oo uu dhulal xoog uga qaatay axmed madoobe ayaa fagaaraha aaska ka qiray in shaafi oo ka mid ahaa aas-aasayaashii maamulka welibana oo madaxda maamulada sii dheer ah inuu ahaa nin maalgelin sameeya wuxuu ahaa waan garanaynaa wadallada maanta dhisan ee jubbaland in sistamkaada magacaas noqotay qofkii ugu horeeya tadxiyo u sameeyey buu ahaa ee isaga waktigiisa iyo dhaqaalihiisa ku bixiyey inay dhisanto waxaa loo dilayna waxay ahayd inuu garanayo kuwa wareera shabaabka iyo waxay yihiin qofba qofku uga aqoonta badnaa weeye dadka la taargeedgaraynayo la hadabsanayo kuwo kalena waan waayi doonaa kulligeen meyd socdaan nahay jimcadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii camaliyad istishaadiyo ah lagu dilay shaafi raabi shaafi ayaa ahaa la taliyaha gaarka ah ee axmed madoobe waxaana uu inta badan uga qaybgeli jiray shirarka dibadda waxaana shirarkii uu ka qayb galay ka mid ahaa new deal halka warkan oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina toban haween daaciyaad ah ayaa ka qalin jabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa ku yaala deegaanka kunye barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise
macadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad waa macad ay wax ku bartaan haween daaciyaad ah ay ku nool wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxaana ka mid ah faracyada macadkan oo ku yaala wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dhowaan xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ayaa lagu maamuusay dufcadii koowaad ee ka qalinjibisay faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee deegaanka kuunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose sidaba ku cad magaca macadkan waxaa loogu magac daray ummuna khadiija radiallaahu canha oo ahayd zawjadii nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam waxayna ahayd haweenay khayr badan oo fadli ku leh dacwada islaamka iyadoona ay xusid mudan tahay in khadiija bintu khubaylad uu si gaar ah u soo salaamay allah subxaanahu wa tacaala sida ay inoo sheegeen maamulka macadka khadiija bintu khubaylad waa macad u gaar ah haweenka waxaana ujeedkiisu uu yahay in uu soo saaro haween daaciyaad ah waxaana uu ka furan yahay wilaayaad dhowr ah oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga qaybaha kala duwan ee culuumta sharciga ah iyo qaar ka mid ah maadiga ayaa lagu bartaa macadka khadiija bintu khuwaylad waxaana munaasabadii dhowaan loo qabtay laga dareemayey qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen gabdhaha muslimaadka ah ee dhigta macadkaas marti sharafta ka soo qayb gashay xaflad lagu sagootinayay dufcadii koowaad ee ka qalin jibisay faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee kunyabarow waxaa ka mid ahaa culimmada diinta islaamka nabaddoonnada qabaa'ilka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa ka hadlay goobta xafladdu ka dhacaysay maamulada macadka khadiija bintu khubaylad iyadoo sharaxaad kooban ka bixisay marxaladda uu soo maray macadka taariikhdiisa haddii xilligii la furay furitaankiisii aan ka hadlo waxaa laga furay maxadkan baraawe bishii markay ahayd sanadkii safar waxaana ay ku baagnayd disembar maxadkan wuxuu soo maray marxalo badan nasiib wanaag waxaa nasiib aan u yeelanay inuu noqdo maanta loo fadhiyo dafcaddii ugu horreysay oo soo baxda samir dabadeed markay samir badan ay muujiyeen habluhu waxaana samirkaa nasiib u yeeshay ardaydii maarata maanta soo gaadhay ayaa waxay nasiib u yeesheen inay maanta xafladda ka qayb galaan oo ay maarata shahaadooyinkoodii iyo ay nasiib u yeeshaan ilaahay baa ku mahadsan maxadkan waxyaabuu ku khaasiyo maxadada kaga duwan yahay waxaa ka mid ah waa maxadkii ugu horreeyey maxadka waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah culuumu shareeca qur-aan kariim iyo culuumtiisa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xadiiska iyo culuumtiisa luuqatul carabiya iyo funuunteeda ka mid ah waxa kaloo lagu bartay waxaa ka mid ah fiqigii iyo tawxiidkii siiradii rasuulka sal alla alih wasalam saqaafal caama ka mid ah kombyutar baa ka mid ah soomaali baa ka mid ah xisaab baa ka mid ah iyo waxyaabo kaloo fara badan oo faa'iidooyin u leh
sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa marti sharafta ka hadlay munaasabadda waxaana sheekhu uu si aad ah u bogaadiyey juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan macallimiinta macadka khadiija bintu khubaylad si loo soo saaro haween daaciyaad ah oo cilmiga sharciga ah aqoon sare u leh waan hadafkii loo asaasay maxadu khadiija liwaxyayn lidaraasati alwaxyayn waa icdaadi daaciyaad bay ahayd intaa haddaan kaga gudbo arrinta hordhacaas cilmiga waxaa weeyaan horta marka hore waa inaad qofka wuxuu ku badbaadayaa waa cilmigaas wey cilmi la-aan nin jaahiloo badbaadiya lama arag waxaan kaloo la arag nin caalimon cilmigiisu ka camalfaliyo badbaadina lama arag midaan waxna baran cilmina baran camalna falino badbaadiya lama arag mid cilmiga kasoo jeestoo diidan isagana badbaadiya lama arag marka afartaas shardi markii afartaas la waayo oo la helo qof cilmigii baranaya oo dabcan ikhlaaskii iyo mutaabacadiina ay u heliyaan ilaahay dart u baranaya dariiqadii nabigana u raacaya isla markaana ku camalfalaya oo ku dhamaya isagu markuu ku dhaqmana dadkii ugu baaqaya tacliiman wa irshaada dadkii baraya oo ku hanuuninaya ku wicigelinaya cilmiguu bartay isla markaana ku sabraya oo taxamulaya oo u dhabar adaygaya dhibta kasoo gaadha dacwadaas afartaa marka laga helo horta qofku badbaadaya oo keliya ta hore kuma badbaadayo keligeed ta labaad kuma badbaadayo keligeed afarta markuu dhammaystiro badbaadaya marka gabdhaha ilahi waxaan uga baryayaa inay noqdaan kuwa cilmiga ay barteen ku camalfala ku dhaqma dadkana bara una dulqaata waxaa dhibta kaga imanaysa dacwadaas
ardayda ka qalinjibisay macadka nasiibkana u yeeshay inay ka mid noqdaan dufcadii ugu horraysay ee ka aflaxda faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee kunyabarow ayaa goobta ay xafladdu ka dhacaysay oo ahayd meel soo jiidasho leh waxay ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ka markhaati kacaya waxa ay ku barteen macadka uhaniikum bixuduurikum mubaarak bihaadihi xaflati lmaymuuna لتخرج طالبات معهد خديجة بنت خويلد لدراسة الوحيين لعداد الداعيات أهلا بكم في شرحنا التعليمي فحللتم أهلا ونسلتم سهلا وأود أن أشارك بهذه الفرحة توصيات للداعيات إلى الله فأعيروني أسمعكم فأقول ومما لا شك أن الدعوة إلى الله من سن الأنبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدنال قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين naanka bilaaba nabigeenu waa muxamed sala alla calay wasalam ninkii caayanee nabaad noogu jiifamaa fatarabasuu yaa kufaaru farasa inaa macakum tarabasuun asalaamu calaykum bandhiga kadib waxaa la gaaray doorkii nabadoonnada waxaana xiriiriyaha xafladda uu mikrofoonka ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo qaybgalay xafladda oo uu ka mid yahay suldaanka beesha tuni suldaan aadan cusmaan insha allahu raxmaan ee maamula maamulkii macadka gacanta ku hayay waxaan leenahay dadaalkiinnii waadna tusteen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkama dayaco annagana hadeertaan waa u jeednaa gabdhaha ka soo qalajibayna waxay noo soo bandhigeenna waa u jeednaa waana idin soo dhowaynaynaa waana idin hambalyaynaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay macadka intaasaan leenahay idinku waxaa la idinka rabaa in gabdhaha inaad soo saartaan suldaanka beesha dabarre suldaan aadan deerow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool iyo ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ibraahim maxamed ayaa ka mid ah odayaashii soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay xafladda qalinjibinta ee dufcada koowaad ee macadka khadiija bintu khubaylad waxayna jeediyeen bogaadin ku socota gabdhaha ka qalinjibiyey macadka khadiija bintu khubaylad sidoo kale waxaa halkaa kelimad ka soo jeediyey islamarkaana la dardaarmay nabadoon kufridiid oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed mid ka mid ah ganacsatada deegaanka kunye barrow ayaa isagana ka hadlay goobta wuxuuna bogaadiyey ardayda qalinjibisay tirada ardayda ka qalinjibisay macadka khadiija bintu khubaylad faraciisa kunye barrow xafladana loo qabtay waxay gaarayeen toban arday kuwaas oo goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino heer sare ah iyo shahaadooyinka markhaati kacaya waxa ay barteen magacyada ardaydaasna waxay kala yihiin haala maxamed sundus ibraahim xafsa mukhtaar nuseyba maxamed bushra kamaal daahir najmo cali maariya maxamed aasiya saalax maryamo jaamac iyo naciimo bashiir waxaa si gaar ah loo maamuusay saddexda gabdhood ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ah iyadoona gabadha kaalinta koowaad gashay oo lagu magacaabo haala maxamed la siiyey sad dahab ah oo wada socda oo kale ah katiinad faraanti iyo dhego iyo shahaado halka gabdhaha labaad iyo saddexaad galayna min labtoob iyo boqol dollar iyo shahaadooyin waxayna keliyihiin sundus ibraahim oo gashay kaalinta labaad iyo xafsa mukhtaar oo gashay kaalinta saddexaad todobada gabdho ee soo haraysa iyagana waxay abaalmarin ahaan u heleen min boqol dollar iyo shahaadooyin dadaalada dacwo ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ayaa ah kuwa aad u ballaaran waxaana haweenka muslimaadka ay kaalmaha hore kaga jiraan waxbarashada sharciga iyo tan maadiga ah ilan hooyadu waa madaraso haddii aad si wanaagsan u diyaariso waxaad diyaarisay shacab wanaagsan sidaasna waxaa ahaa halkudhig lagu xardhay boorka weyn ee ku dhegnaa goobta ay ka dhacday xafladda lagu maamuusayey dufcada koowaad ee macadka khadiija bintu khubaylad waxay xafladdu ku soo dhammaatay jabi farxadeed oo nabdoon kaasoo ka soo qaybgalayaasha iyo ardayda wejiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed
warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa